فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullah kulan wanaagsan qodobadaad caawa barnaamijka dhuuxa wareesyada ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waalidiin iyo ehelada wiil ay dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aysan helin xuquuqdooda xilli ay soo badanayaan dilalka ay askarta xasan sheekh muqdisho ugu geysanayaan rayidka sidoo kale dhuuxa wareesyada waxaad ku dhegaysan doontaan dowladda federaalka oo bilowday in qofkii diida in canshuur baad ah laga qaado ay burburiso hantidooda waxaan idinsoo gudbin doonnaa qaar ka mid ah dhibanayaasha dhegaystayaal barnaamijka qodobadiisa caawa waxaa kaloo ka mid ah wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose oo ku dhowaad afartan indhergarad ah oo ka soo jeeda beesha biyamaal kulan la qaadatay kaasoo ay ka qayb ahayd dowra sharci ah maxaa ka soo baxay kulanka barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaan meesha ka marnayn wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaan mar kale hawada idinka leenahay soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa sida aad inoogu barateen wararkii caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise ciidamada saynad yuhuudda ayaa koonfurta lubnaan ku dilay qof shacab ah kadib markii halkaasi ka geysteen duqeyn bahallimo ah diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynad yuhuudda ayaa waxay weerar dhanka cirkaa ka fuliyeen deegaana ku yaela koonfurta dalka lubnaan ee qaaradaweynta aasiya waxaana halkaasi waxyeelo kala duwan ay ku gaadheen dad shacab ah wakaalada wararka ee dalka lubnaan ayaa waxay shaaca ka qaaday in duqayntaas ay ciidanka yuhuudu la beegsadeen gaaray dad shacaba saarnay inuu ku socdaalayay deegaanka caytaba ay ku yaala duleedka magaalada jabiila ee koonfurta dalka lubnaan waxaana halkaasi ku baxay hal ruux oo shacab ah kana mid ahaa rikaabkii gaariga saarnaa halka ay jiraan kuwo kaloo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen ciidamada saynad yuhuudda ayaa waxay duqeymo xoogan oo xagga cirkaa ka fuliyeen gudaha dalka lubnaan tanii markii iyagay ururkas ku magacaabay xisbullah u dhex maray heshiis xabad joojin ah waxaana tan iyo xilligaas ay ciidanka yuhuudda ku kaceen shan arrimood oo jebinaya heshiiska waxayna dileen toddobaatan sideed ruux oo lubnaaniyiin ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaarsiiyeen laba boqol toddobaatan iyo afar ruux oo kale tan iyo sideedii oktoobar labada kun saddex iyo labaatanka waxaa ku dhintay duqeymaha yuhuudda ee dalka lubnaan in ka badan afar kun iyo boqol iyo sagaal ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen lix iyo toban kun sideed boqol sagaashan iyo sagaal ruux oo kale zeleleyski ayaa caasimada dalka ukrein ku qaabilay wakiilka gaarka ee madaxweynaha maraykanka ergeyga gaarka ee uu soo diray madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wuxuu subaxii hore maanto arbacaa gaaray caasimada dalka ukrein ee kiyef isagoona halkaasi kulan kula yeeshay madaxweynaha waddankaasi valadimir zeleleyski wakaalada wararka ee royters ayaa waxay sheegtay in zeleleyski uu ka dhawaajin ciidamada ukreiniyiinta ay u adkeysan karaan wax walbuu caqabada oo soo wajahay inta ay dagaalka ku jiraan wuxuu sidoo kale ganafka ku dhuftay zeleleyski mashruuca trump ee ku aadan macdanta waddankiisa taasoo hore u sheegay trump inuu xukuumadda kiyef siinaya lacag dhan shan boqol oo bilyan taa beddelkeednu isaga la bixi doona macdanta dalkaasi zeleliska ayaa qorshaasi ku tilmaamay mid aan dhab ahayn isagoon u muuqda inuu iska diidaya mashruucaasi wuxuu sidoo kale tilmaamay zeleliski in dowladda maraykanka tan iyo bilowgii dagaalka ee la garab taagneyd gaalmo militari iyo dhaqaale intaba waxayna bixisay in kabadan lixdan toddoba bilyan oo hub iyo sanad militari oo ay ugu talagashay ciidamada ukreiniyiinta ayuu yidhi zeleliski kulanka zeleliski iyo wakiilka gaarka ee madaxweynaha maraykanka ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maalintii shalay uu dalka sacuudi carabiya kusoo idlaaday wadahadal u dhexeeya washington iyo moscow taasoo loo gaarinsanaya arrimo la xidhiidha soo afjirida dagaalka ukrain washington ayaa qorshanaysa in maamulka yuhuudda ay gacanta u geliso hub dheeri ah si ay u rumaysa ahdaaftii dhicisowday sanadkii lasoo dhaafay nin si aada ugu dhow madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in dowladda maraykanka ay qorsheynayso in mar kale ay garab istaagsiiso maamulka oo madaxa ka yahay dhiigyacab netanyahu si ay usoo afjarto awoodda kooxaha muqaamada falastiin israa'iil waxaa la siin doonaa xorriyaddii ku burburiso xamaas si la mid ah sidaan u burburinay jarmalka iyo jabaan oo kale tanina maahan wax gorgortan laga galayo mana jirto qof jooga washington oo ii sheegay awoodda israa'iil dib ugu laaban doonto dagaalka wakhtiga ay doonto ayuu yidhi ninkan xaliifka dhow la ah trump isagoona intaasii raaciyey mana jirto wax nolol loo yeelanayaan falastiiniyiinta ilaa laga soo afmeera xamaas maamulka saynad yuhuudda ayaa markii ku soo fashilmay guuldar iyo wajagabaxnuu kala kulmay dagaalka marinka khaza ayaa wuxuu hadda doonaya inuu mar kala qaado duulaan cusub oo ku doonayo inuu ku xaqiijiyo ahdaaftiisii hore waana arrin aan marnaba suurtagelinin si aadahan ay ula yaabeen dad yowga caalamka ee wax taxliiliya maleeshiyaadka im saddex iyo labaatan ayaa la wareegay magaalada labaad ee ugu weyn bariga dalka kongo iyagoona halkaasi ka geystay xadgudubyo kala duwan kumanaan ruuxoo si aada uga cabsi qabo falalka gurracan iyo maleeshiyaadkan ayaa waxay iskaga carareen magaalada labaad iyo ugu weyn bariga dalka kongo ee bifoko kadib markii maleeshiyaadkani qaab xoogaa kula wareegeen magaalada maleeshiyaadkan ayaa waxay sidoo kale burburin ballaaran kula dhaqaaqeen markii ay gudaha u galeen magaaladani baqaarad iyo waaweyne ay hubka ku keedsan jireen ciidamada koongada dimuqraadiga waxayna midaasi keentay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira oo soo gaaray dadka rayidka ee magaalada ku dhaqan ciidamadani xooga kula wareega magaalada ayaa waxay sidoo kale nafta dhaafiyeen dhalinyaro isku dayda inay qaadato qoryihi ay ka carareen ciidamada dowladda maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii ballaaranaya xiisada ka taagan waddankani ee u dhexeysa maleeshiyaadka m saddex iyo labaatan iyo taageerada ka helaya dowladda ruwanda iyo ciidamada koongada dimuqraadiga waxaana uu dagaalka u dhexeeya labadan dhinac uu saameyn weyn u geystay shacabka reedka ee ku dhaqan dalkaasi iyagoona barakac bilaabay kadib markii uu qarxay dagaalka ugu dambeyntii khuusaska yuhuudda ay helladooda ku xidhan yihiin marinka khaza ayaa uga degay netanyahu cawaaqib xumada ka dhalan karta dib u dhigista wejiga laabaad iyo heshiiska qoysaska maxaabiistooda ay gacanta ku haysa muqaawamada falastiin ayaa uga digay ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda benyamin netanyahu cawaaqib xumada ka dhalan karta inuusan bilaabin wejiga laabaad iyo heshiiska xabad joojinta ee marinka khaza waxayna ka dalbadeen inuu bixiyo caddeyn deg dega oo ku saabsan masiirka maxaabiistooda ku xidhan khaza waxay sidoo kale sheegeen nehelada in lagu guuldaraysta bilaabida marxaladda labaad ay ka dhigan tahay khatar cadow ku wajahan tobanaan ka mid ah wiilashooda oo ku jeebaysan xabsiyada muqaawamada falastiin wejiga labaad ee wadahadalka xabad joojinta marinka khaza ayaa lagu waday inuu furmo maalinta lix iyo tobanaad ee wejiga koowaad balse netanyahu ayaa dib u dhigaya oo caqabad ku ah in la bilaabo wadaxaajoodyada iyadoona dhaqangalka heshiiska marxaladiisa koowaad uu maraya maalintii soddon iyo labaad wararkii caalamka ah dhegaystayaal caawo anaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waalidiinta iyo ehelada wiil ay dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aysan helin wax cadaalad ah wiilka la dilay oo lagu magacaabo jaamac asad nuur ayaa tobankii bishan waxay ciidamada dowladda federaalka ku dileen deegaanka jasiira ee dhaca duleedka magaalada muqdisho waalidiinta wiilka la dilay iyo qaar ka mid ah eheladiisa ayaa waxa ay tilmaameen in ilaa iyo hadda oo wiilkooda filinjeer ku jiro ayna doonayaan cadaalad dadka wiilkayga dilay oo sida gardarada u dilay waa dad watay dharkii dowladda iyo shaar dowladeed si gardaro ah oo cad ayay u dileen xadar oo kale ayaa maaragtay ay u dileen si cadownimo ah ayay u dileen Ee, xabadaha xataa ay ku dhufteen ma ahayn xabado oo qoryo caadi ah Ee, qor- wixii lidka diyaaradaha lagula dirirayay ayaa lagu dilay dhishiika ayaa maaragtay lagu garaacay Een, cidu wax ka haleeyey iyo cidu wax ka qabay ma jirin Ee, waxyaabaha la ii sheegay waxaa ka mid ahaa inuu ka cararayay xataa uu dhahay war maxaa iga rabtaan war maxaa noo dilaysaan isagoo dhahaya in la dilay oo tusbax gacanta ku wato sawiradiisana waa ka arki kartaan meydka markii uu eh, meelaha lasoo dhigay isagoo wardinaayo oo maaragtay aan howlahaas iyo rabsho iyo dagaal iyo cidna aan maaragtay waxba ku haynin ayaa si gardara ah loo maagay anigoo ah khadra jaamac cabdi waxaa laiga dilay wiilkay jaamac asad nuur degmada een, jasiiro bishii bi- bishii labaad tobankeedii qolo ayaa soo weerartay oo dhashiiko ku weerartay wax alle waxay ku dileen maqan waa wiil yar oo jaamacadda dhammeeyey oo qur-aan bartay oo dug sare ka baxay oo masaakiina hooyadiisa bishaan shaqo u bilaabay wax alle waxay ku dileen wax alle waxay ku dileena ma naqaano ilaa hadeertan finijeer buu ku jiraa toban casho waxna laga soo jawaabo ma jirto inaan xaqeen noola siiyo inaan xaquuq helno wax kasta way dhacaan laakiin cid noola soo hadasho ma jiro wa- waa noola daciifsaday madaxweyne xasan sheekh waxaa ka codsanaynaa wiilkeena cadaalad inaan u helno mar labaad iyo mar saddexaad wiilkeena cadaalad ayuu u baahan yahay wiil yar oo arday oo ahaaye hubna ma haysanin waxna ma haysanin cidna u kasoo horjeedin ma jirto wiil yar oo arday oo ahaaye oo maxaa la dhahaya degmadiisa lagu dilay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qodobo kale ayaan ugu soo maqan balse markaan ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka waxaana halkan ka soo jeedinaya dictor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد آه، زيتونك أيان عاو حلقة أن قادن دونا أما لو يقانو أفك قلاد غوافا آه، زيتونك آه، ومرا معان بدن أو عرف له ودقون مذب أهانا عقار أه عقار كيسن وياي مد خفيف أه mise huruud eh, inuu u- u egyahay kalar ahaan Eh, waxaana ku jira nafaqo tiro badan iyo faa'iidooyin caafimaad oo aan lasoo koobi karin Eh, nafaqooyinka ama waxyaalaha ku jira waxaa ka mid ah eh, biyo badan ayuu leeyahay zaytuunka Eh, wuxuu bixiyaa energy tamar ayuuna siiyaa Eh, protein ayaa ku jirta protein badan ayaa ku jirta fiber ayaa ku jirta Eh, waxyaalaha dufta leh caloosha socsiisa ayaa ka mid ah Eh, waxaa ku jira vitamin a vitaminada xaggooda iyo vitamin c eh, vitamin b three intaba way ku jiraan iyo vitamin k Eh, sidoo kale waxaa laga helaa macdin tiro badan oo ay ka mid tahay calcium magnesium phosphorus iyo kuwo kaloo tiro badan Eh, sidoo kale waxaa ku jira vitaminka jirka ka ilaaliya waxyeelada ee ka yimaata banaanka ee free radicalska loo yaqaano ayaa ku jira marka zaytuunka marka ee faa'iidooyinka inoo leeyahay caafimaad ee jirka bani aadamku uu qabto waxaa ka mid ah ee, inuu horumariyo shaqada wadnaha ee caafimaadkeeda iyo qulqulka dhiigga isku socodka asigoo ka difaacaya waxyeelada soo gaarta Ee, sidoo kale waa anti allergic xasaasiyadda ayuu u fiican yahay ee zaytuunka ama guavaha ee, sababtoo ah caleemihiisa ayaa waxaa ka mid ah maado oo xasaasiyadaas lagula dagaalamo caleentiisa ayaa waxaa laga sameeyaa maadooyinka antihistaminka loo yaqaano ama xasaasiyadda lagula dagaalamo sidoo kale wuxuu lidi ku yahay cudurada ka yimaada kansarka ama saameeya maqaarka jirka bani aadamka iyo waxyaalaha ka yimaada dhammaan cudurada ku dhaca maqaarka ayuu ka hortagaa ama lidi ku yahay sidoo kale wuxuu yareeyaa cadaadiska dhiigga ama colostrolka wax loo yaqaana sababtoo ah waxaa ku jirta maado yareysa sodiumta ama cusbada yareysa ayaa ku jirta sidoo kale wuxuu ka mid yahay waxyaalaha dhima miisaanka dadka miisaankoodu uu badan yahay overweightka ama obiiska loo yaqaano miisaanka ayuu ka dhima sababtoo ah xaddi badan oo fiber ayaa ku jirtaan dhahnay waana low colory colorigiisana waa yaryahay nafaqadiisa dadkaa uu marku u fiican yahay oo cayilan miisaanka ayuu dhimaa caloosha ayaa soconaysa hoosu dhac fiicanaa ku maadaama low calory uu yahay oo macaankiisina uu aada u yaryahay saas daraaddeed marka miisaanka ayuu dhimaa wuxuu bixiyaa awoodda jirka ama immune systemka ayuu kor u qaadaa sidoo kale wuxuu ka caawiyaa caloolo fadhiga iyo dheefshiidka maadaama uu u fiican yahay calooshana si fiican ayay u soconaysa wuxuu si gaara ugu fiican yahay haweenka uurka leh sababtoo ah waxaan sheegnay inay ka mid tahay maadada folateka la yiraahdo ama mataqan vitamin b to alf taasoo door weyn ka qaadata uurjiifka caloosha ku jira haweenka markay uurka leeyihiin iyo maamada uurka leh intaba wuxuu bixiyaa marka vitaminaad badan oo uurjiifka u fiican ama cunuga caloosha ku jira saas daraaddeed marka maamooyinka uurka leh waxaa lagula talinaa inay isticmaalaan miraha zaytuunka aada iyo aad ayuu ugu fiican yahay sidoo kale wuxuu nadiifiyaa jirka bani aadamka wuxuu ka saaraa dhibdhibdhibdhibdhibaha madmadowka ah waxyaalaha jirka mataqaanaa garaafaha oo maarata u geysta ee boomaatooyinka inta badan loo qaata ayuu bixiyaa meesha ka saaraa iyo wax kastoo wixii mataqaanaa finan oo kale u eg inuu meesha ka saaro sidoo kale wuxuu hormariyaa cudurada ku dhaca thyroid diseaska la yidhaahdo ayuu mataqaanaa u fiican yahay oo la dagaalama ama ka hortaga sida cudurada inta badan haweenka ku dhaca oo t s h ka iyo t three t four ka la yidhaahdo hormoonadaas oo hoos u dhaca ama kor u kaca ayuu bogsiiyaa iyuu daaweeyaa wax badan oo ka mid ah haddii la isticmaalo aada ayuu ugu fiican yahay sidoo kale wuxuu reebaa dhibaatooyinka ku yimaada caloosha bani aadamka hadday aan lahayd bakteriyada fangalka viruska mataqan barasiteska wax allaala wixii dhibaata oo ku yimaada caloosha ayuu meesha ka saara sababtoo ah waxaan sheegnay in maadada fiberka ay aada ugu badan tahay fiberkana hadday ku badan tahay sheygan caloosha inta badan soconaysa mar hadday caloosha socotona cuduro badan ayaa qofka daynaya sidoo kale wuxuu u fiican yahay zaytuunka ama uu daaweeyaa qufaca hargabka iyo cudurada ku dhaca neef mareenka dhammaan ayuu u fiican yahay ugu dambeyntiina wuxuu daawo taam u yahay cudurada ku dhaca afka ama ka yimaada vitamin yarada khaasatan vitamin c deficiency vitamin c-ga marku uu yaraado cudurada yimaada sida cudurka scarviga la yiraahdo iyo waxyaalaha la midka ah ayuu daawo u yahay ama u fiican yahay zaytuunka dhibaatooyin caafimaad oo la soo wariyey ilaa hadda lama hayo saas daraaddeed marka waa la isticmaali karaa aad iyo aad uu fiican yahay waa mahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
hagaag dowladda federaalka ayaa bilowday in qofkii diida in canshuur baad ah laga qaado ay burburiso hantidooda dadkan oo isugu jira gaadiidley iyo kuwa qurbajoog ahaa oo dalka dib ugu soo noqday ayaa waxa ay sheegeen in dhibaatooyin badan kala kulmayaan dowladda federaalka midkood oo dalka keensaday qalab uu ku shaqaysto ayay ciidanku ku wargeliyeen inuu lacag bixiyo haddii uu diidayna ay dhibaateen doonaan sidoo kale nin darawal ah ayaa waxaa isna lagu wargeliyey inuu bixiyo lacag baad ah markii uu diidayna waxa ay ka burburiyeen gaarigiisa waana kuwan iyagoo ka warramaya dhibaatooyinka loo geystay
انه maanta maxaa la yahay waddanka ku soo laabta wax sinsin rabo ama maxaa la yahay sidigii haysto cashada waxay dhan haysto aan dhahay waraaqaa soo saaray haddii kale wax jeer kii geliyaal dhahay haye waraaq fiiri wixii xulmada joogto ha soo laabanina ana maanta anoo macadda hal saac lacag aan ku subinayo aa maalinta dhan aan u subiyaa aa laba qof baad shaqo siiye yaa waan socdaa marka intaasaan u filan haddaan lacag dhiibaysaana baawarkaaga loo jibinaa war ilaa xaqiis miya ana waxa walba haystaa in baawarkiisaan lii jibso lacag baad darteed iigu jibso anoo soo maraya waddada hoos miyay qabataa dowladda anahan aan dhihaysiin saana dadku waa loogelaa feeri si dadka loogelaa feeri ila fiiriya muslim allaw ila fiiriya haddaan gar darana waa gar daranta way dhigi kartid dhinacan kalena fiiri fur albaabkaan fiiri daro albaabka fur dhinacan kala fiiri dhinacan kala fiiri arag saasaa liigaluyaa fiiri saasaa liiga jibsay mujidaa haddaan lacag dhiibin saana lagu galaa haddaan lacag dhiibta laakiin waxba lagaa waxaa- waxba lagaa taaba maayo inaad lacag dhiibtaa qasab eh bari xataa maaha lacagta marka ani lacagtii sharcigeed nawaa dhiibay midda sharci la-aanta sharci darrada waa tanaa saana la isgu galaa sharci darrana waa sharci darro wax sharci ah oo ilaa abuurta ma jirto
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay kulan wadatashi ah oo ay ku lamaanayd dowra sharci ah ayaa ka dhacday degmada kurtunwaarey ee wilaayada shabeellaha hoose kulankan ayaa u dhexeeyey maamulka islaamiga ah ee gobolka iyo beesha biyamaal indheergaradkeeda waxaana toddoba cisho socday wadatashiyo iyo dowraad sharci ah iyagoo ay joogeen soddon iyo siddeed salaadiin iyo nabadoono oo ka socday beesha biyamaal kulankan waxaa ka hadlay nabadoon xuseen maxamed iyo nabadoon xuseen xasan axmed oo ka mid ah waxgaradka beesha biyamaal
ilaah baa mahad iska le oo meeshaan noogu soo kulmiyey dooro wanaagsan oo aada u qurux badan oo macnaheeda iyo ujeedeedu aada aan u fahanay yaa meeshaan ka helnay toddoba maalmoodaa ku jirnay dooradaas meesha ku kulanay oo toddoba maalmoodaa ku jirnay faa'iido badanaa ka qaadanay macna badanaa ka helnay Eh, beesha biyamaal meesha ku timid oo doorada soo xaadirtay aan idhaahda soddon iyo sideed qof waxaa meeshaan ka helnay faa'iidatulfaa'id wax la yidhaahdo aada u qurux badan kitaab macnahooda aada aan u fahanay wixii aan naqaynay wixii nugula ziyaadiyey faa'iido badan aan meesha ka qaadanay faa'iidadaasina waxaa hadda aan ku talagelaynaa kulleyb hadda go-aankan in asyahay oon anna ku go-aansanay inaan dib ula noqono tolkii ku celino reerhii u geyno dadka ku wacyigelino wixii meesha lagu akhriya wax yar maaha wax la soo koobi kara maaha beri ahaashadoodii gaalada laga beri ahaado wixii raac laga beri ahaado raggii safka naga galay xagga galay inaan kasoo bixino intaasoo dhanaa go- dowladda ay- bay sheegaysaa ay tilmaamaysaa Eh, alxamdulilah mahad ilaahay baa iska le ilaah baa u mahadnaqeenaa reerka waxaan leenahay horaha u socdo barwaaqada meesha laga helo horaha loo wado Eh, nimcadan ilaahay isna siiya aan ku shukrino haddii nimcaas lagu shukriyo ilaahay waa noo ziyaadinaa laakiin inti hadda dad qaarkiis lagu tilmaamayo macnaha inta meeshaan laga kaco dilbax banaan kala tago noolba adduunkiis qabkii beertiis aaday kii adduunkiis qabsay inaan noqonin waxa meesha juhdi lagu bixiyey in faa'iidatulfaa'ida laga hela la rabaa dadkii qaata allah naga dhigo dadkii kuliibaan allah naga dhigo dadkii jihaad safka hore gaal allah naga dhigo walaayada kor allah ka dhigo islaamku meesha ujoog kor allah ka dhigo gaalada ciribta hoose allah geliyo hazmi iyo jab allah allah ku diro argagax allah ku sallido islaam kor allah dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh in walaalahayda muslimiinta ah gaar ahaan maadaama aanu qabadii aan ka mid nahay oo mas-uuliintii oo lagu dayanaya ayaan nahay waxaa aad iyo aad ugu hadlaa walaalahayda beesha biyamaal inaan garab istaagno diinta oo islaamka inaan garab istaagno iyo ahalkiisaba ilan maxaa yeelay wactasimuu bixablillaahi jamiica ilaahay ayadiis waxayna faraysaa ilaahay xirigiisa inaan qabsano annagoo dhammaan ah oo alxamdulilaahi gacanta aan ku qabsano maxaa waaye qaabka loo qabsanaa waaye la difaaco towxiidkaas maxaa laga difaaca waaye gaalida oo alxamdulilaahi kiristaanka oo inay ummadda baadiyaysa ku tala gashay inaan ka difaacno intaas ayaan ku garab istaagaynaa diinta walaalaha intaasaan ugu baaqaa ee intii meesha joogto oo maanta dowladda kasoo qayb qaadatay oo soddon iyo sigeed iyo intii kaleba waxaan aad iyo aad ku buraarujinaa diinta inaan garab istaagno ahalkii oo diinta gacanta ku haayane inaan ku dabafeelno alxamdulilaahi hogaankooda aan qaadano maadaama aanu qawadii aan ka mid ahay oo mas-uuliintii aan ka mid ahay beeshayda waxaa faraa diinta horab waa lagu kasi jiray oo sha'ni badanay ka qaadatay oo ayadoo soomaali dhan ay dagaalaman ay dagaalantay ee ammaantaas waa leedahay ammaantaas inaan lagu arko hadda Ha- wax yar walaalahayna maanta oo jihaadku ku wada jiro wax yar waxay sheegeen in xoogaa dibmar dhilex in oo amarnay taas aageed waxaa loo baahan yahay gacanta inaan ku qabsano gacanta inaan ku qabsano towxiidkaas kalimatullaahi hiya alculyaa inaan ku dhimino oo ku dhimino oo ku dhimino marka wax lagu dhinto oo wax ka wanaagsana ma jiro adduunyadii aakhir wax lagu dhinto towxiidkaas lagu dhinto ka wanaagsan ma jiro ma la soo helayo xataa macaan kasta keen ma la soo helayo waxaa kaloo hadda aan ka hadlaa maadaama mas-uulintii aa ka mid ahay oo xadiidka rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalaamuhu kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi annaga waxaa ka mid nahay mas-uuliin mas-uulka waxaa la weydiinaa waxaa la weydiinaa wixii oo la raaciyey annaga maxaa nala raaciyay hadda annaga waxaa nala raaciyey shicibkeyna beesha biyomaal ayaa nala raaciyey kulankan waxaa marti sharaftii ka hadashay ka mid ah sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimada الحمد لله رب العالمين إخواني في الله أولا الله سبحانه وتعالى أيان uga mahadinayna sida iftitaaxi hadaba aan uga mahadinay ayaan mar kale iyo mar kale iyo mar kale allah subxaanah wa tacaala aan ugu mahadinaynaa nicamtiisa faraha badan allah subxaanah wa tacaala noogu nicmeeyey nicmooyinka allah subxaanah wa tacaala waxaa ka mid ah walaalayaal nicmada halkan hadda aan u fadhinno soo gebagabaynta xafladda dowladda dhowrka maalmood u socotay beesha reer biimaal runtii waa nicmo ilaahay nicmooyinkii ka mid ah subxaanah wa tacaala waa waxaan horay aan u haysanin wey waagii intaan jihaadkan bilaabanin ka hor camalkan islaamiga ah runtii wax badan nabadoono iyo waasyo way jiri jireen laakiin inta lasoo jamciyo dowraa la idin qabanayaa duruusaad qaadanaysaan anigu ma ogi koleytaba adduunyo waa laisfari jiray wax adduunye ku saabsan iyo adduunye qabashadeeda waa la qaban jiray laakiin wax kaloo haddee oo adduunyadaas iyo howlaha qabiilka mooyaane diin xaggii laiskuma soo qaadi jirin laakiin maanta nicamta ilahi waxaa ka mid ah subxaana wa tacaala inaan u kulansannahay dowro intaasoo maalmood aan qaadanay duruus noocyadooda kala duduwan oo xaggeed noqon lahayd fanigii tawxiidka uga horeeyey wax la barto fiqigii hadduu noqon lahaa iyo culumta inteeda kale sharciga intaba wax badan aad ka qaadateen walaalayaal waxaad tihiin mas-uuliyiin baad tihiin maanta mas-uul baad tihiin oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idin edmaday reeraha aad ka timaadeen inaad mas-uul ka noqotaan waxaa la rabo meesha la idinku soo jamciyey oo dowladan u socoteen waxay ahayd badbaadinta yacni maaragtay eheladii iyo reerihii aad ka timaadeen badbaadintoodii ilaahay subxaana wa tacaala naartiisa laga badbaadiyo waxa ugu horeeya wey ikhwani fillah allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara nafaftiina iyo eheladiinaba naar ka badbaadiya yacni maaragtay ra-iisulqabiila sida adinkoo kale maanta nabadoonadii ogaasyadii aad tihiin waxaa haddee waxaa weeye allah idin amraya subxaana wa tacaala eheladii iyo yacni maaragtay qabaa-ishii aad ka timaadeen jufooyinka aad ka timaadeen inaad yacni maaragtay naar ka badbaadisaan allah wuxuu le naar ka badbaadiya naftiina eheladiinaba nebigeena calayhi salaatu wasalaam xilligiisii waxaa jiray ugaasyo ayaa jiri jiray oo adinkoo kale ah ayaa jiri jiray nabadoono ayaa jiri jiray oo nebiga calayhi salaatu wasalaam kasoo booqan jiray deegaano fogfog uga imaan jiray dhufayl ibnu camr addowsiye ayaa ka mid ahaa thumaamata ibnu athaal baa ka mid ahaa meelo fogfog bay ka imaan jireen nebigay u imaan jireen madiina u imaan jireen kolkaasuu dowro u qaban jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam towxiidkuu bari jiray salaaduu bari jiray diinkuu bari jiray kolkaas oran jiray orda reerihii aad ka timaadeen gaarsiiye marka maanta adinkan mas-uuliyad idin saaran waxa weeyaan waxaad meesha aad ka barateen oo tawxiidka uga horeeyo qof walba waxaa laga rabaa ehelkaaga inaad gaarsiisa wey waxaad meesha ka barateen oo uga horeeyo alwalaa walbaraa inaad bartaan eheladiin aad gaarsiisaan si ay uga beri noqdaan in alaale inta gaalo safkooda ku biirtay reerihiini ayaa la idiin edmaday inaad mas-uul ka noqotaan oo aad hogaamisaan qiyaamaha waana la weydiin doonaa ikhwaani marka waxa mas-uuliyadaasi si dhabnimo aan u qaadno aan dareenno iyo adduunyana qaadin hada wabillahi towfiiq وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي